ballilah dhaaf iyo hayti xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya markiyo ansixiyeen sharciga dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo ah gudbida wasaaradda amuuro gudo iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed ayaa sheegtay in tiyawada qorshasan degmo oo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya laga hirgeliyo doorashooyinka dowladaha hoose ee doorada in dadka shacabka maamulada deegaanadaasi shanta degmo waliba ku mid ahaa ceelberde iyo xudur oo ka tirsan gobolka bakool iyo bardaale iyo baydhabo oo ku wada tirsan gobolka baay iyo degmada baraaba ee gobolka shabeellada hoose waana ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya degmada ceelberde ee gobolka bakool maalintii shalay waa lalika hiray ilaa iyo shan qof oo fadaa'ita in iyo tartaman xilka gudoomiyaha degmada ceelberde iyo dowladaha hoose kaasi iyo tumanka bila hadaha dareerta la fila intii qorshahaas isu bilaawada weliba arrigaasi injeesiday maamulka degmada ceelberde ee gobolka bakool oo fadahayinisu guud ahaan markalu saakanagada maamulka degmada ceelberde ee gobolka bakool maxamed xasan maxamuud oo ee gudoomiye ku-xigeenka ah gobolka bakool iyo ku waramay dhibaatooyinka lagahayay musharaxiinta fadaaitinti iyo tartaman xilka maamulka dowladaha hoose ee degmada ceelberde ee gobolka bakool marka maamulkii halkan ka jiray ee degmada ayaa sharci darro sameynaya bacan oo adeegsanhaya ciidankii dowladda federaalka ee halkan deganaa ururkii halkan urur degan iyaga oo waxyaabo sharci darraa ku kacay dad lagu xadgudbayo oo shacaba ama musharaxiin ah oo raba in ay ka mid noqdaan counsilka loo dhisayo degmada ceelberde oo goglo dhigtay ayaa la weeraray maanta oo guryahoodii lagu weeraray waxaa weeye xidhxidhanna hadda oo ilaa shan qof oo ka mid a aan kula hadlayo ay xidhan yihiin magar arrimahaas marka waa arrimaha aan u arko ani kulley shaksiyan iyo in badan oo bulshada halkan degana in ay sharci darro gaboodfal iyo awood sheegasho yihiin yacnaha xumaan kale igama aha oo maamul dadka la bedelayaba aban gelayaa laakiin ma aha in yacnaha awoodda ciidanka ciidanka federaalka hadaa la adeegsanayaa oo nin musharaxa gurigiisa ku weeraray asaga iyo dad halkaa ku jirayna micnaha handaday oo xidxiday oo ilaa shan qof hadda ay xidhan yihiin cidda sida khaaska ah ugu tagrifadaysa ee micnaha dadka xaqooda iyo xuquuqooda ku tumanaysa ee adeegsanaysa ciidankii federaalka ha ee mamnuuca ka ahaa arrimaha siyaasadda waa guddoomiyaha degmada iyo maamulkiisa wana caddahay dadka inay xidhan yihiin
dhinihii kale qaar ka mid a musharaxiintan fadaaitintii oon tartaman xilka guddoomiyaha degmada ceelberde ee gobolka bakool weliba markaa iyona sheegaa intay dhibaatooyin handadaad iyo jirdil iyo xabsa anjeysidii maamulka degmada ceelberde ee gobolka bakool iyo danaa ka codsadan wasaaradda armuuro guda iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed soomaaliya intii faragelin ka samayta dadka laka dhibaateeyahaya degmada ceelberde ee gobolka bakool
anigu waxaa kamid ahay musharaxiinta doonaya isbedelka inuu ka dhaco deegaankan ee lasoo weeraray magarata ee dowladda ay ii sheeglaayo yaa soo weeraray anigu shalayto ayaan beeshii anigu aan ka dhashay aan gogol u dhintay anoo ka codsanayo kuraasta ay ku lahayeen golaha deegaanka degmada ceelberde inay xubin iga siiyaan iyo galadaan si aan musharax u noqdo beeshii macnaha kalsoonilaba codkeeda ii siisay kadib maanta duwarka anoo guriga hargelaya ay ciidan igu soo weeraray gurigeyga magarata anigu waxaan doonahayaa doorashada guud ee kasabta soomaaliya ee annaga nagu soo wajahan degmooyinka iyo meel kasta soo gaari doonta ee aadno ayaan usii xaarinaya aan usii macnaha ololeysanaya ujeedadeeduna waxaa weeye ciidanku waxay igu sameeyeen gurigeyga ayay sharcdaraa igu soo galeen waxayna dhaheen waad xiran tahay maxaa ku xidhnaayo dambi hore sameeyey markaana waxay ii sheegeen gudoomiyaha warqadu soo qoray inaad ku jirto dad macnaha sagaal ruux oo gudoomiyaha u yidhi soo xidha dadki markaan fiiriyena waa kuwa musharaxiin oo sida anu aan ahay musharaxiin oo kasbasho ku jiro oo dadka kasbanayo
waad mahadsan tahay walaal magacaygu waa cabdifataax cumar maxamed waxaan ahay musharax u taagan xilka guddoomiyeenimada ee degmada ceelberde isbedelkan hadda dowladda koonfur galbeed ay wato waxa weeye aniga hadda waxaan u taaganahay inaan u tartamo marka hore counsilka degmada ceelberde kadib kow iyo labaatanka xubnood ee la dhisi doono waxaan u taaganahay haddana mar kale markaan soo galo inaan guddoomiyaha haddana musharax u noqdo waxaana mar walba ku kalsoonahay codka aan bulshadayda iyo counsilkaiga haddana mar labaad aan ka helo tobanka bila hadda hadda reerta weliba la filahaya intiioo bilowdan doorashooyinka dowladaha hoose ee shantaasi degma wasaaradda amuuro guda iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ilaya hadda un ku hadalna dhibaatooyinkaas iyo jirdilka iyo xabsiga lantaxabi musharaxiinta fadahayt intii on tartaman xilka guddoomiyaha degmada ceelberde ee gobolka bakool iyadoona dhinigii kale maamulka degmada ceelberde una la xiriirni sun arrintaasi walankuweydiina eedeynta lahanjeediya nin suuragal waytay intuuna qadka taleefanka una ka helna sin armowga si walanku weydiina